kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay halka ay marayso siyaasadda guud ee soomaaliya wuxuu si gaara diiradda u saarayaa doorashooyinka iyo ra-iisul wasaarihii oo shan iyo soddon maalmood kadib aan weli la magacaabin waxaa marti kuwa doctor cabdiwahaab cabdisamad oo bare jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda afrika su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa doctor cabdiwahaab kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a ugu horeyntii bal si guud sharaxaad naga sii aragtidaada sida ay wax u socdaan soomaaliya marka laga hadlayo doorashada shirkii dhuusamareeb saddexda maamul goboleed iyo dowladda dhexe ay saxiixeen labadii maamul goboleed ee kale ay ka maqan yihiin waqtiga la qorsheynayo doorashadu inay qabsoonto oo aada u dhow maxaa kaaga baxay sidee wax u socdaan bishan hadda agast shan iyo tobankeedii waxaa lagu balansaabsqorab tree in laisugu yimaado marka laakiin ma dhicin waxaa tegay keliya madaxweynaha iyo maamul goboleedka yani koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug oo marka gogosha fidisay maxaa marka gogoshii markaan imaanin madaxweyne yani deni iyo madaxweyne maarta yani axmed islaam ayaan imaanin taas runtii waxay ahayd yani inay waxay ahayd inay ka qayb galaan bay ahayd haddii micna waxa ay tabanayaan iyo waxa ay doonayaan inay yani halkaa inay halkaa ka sheegaan bay ahayd laakiin ma dhicin waxaad moodaan runtii inay inta kale go-aan gaareen marka aygana aygana ay ka biyadiideen laakiin waxaad moodaa in qolyaha dhuusamareeb fadhiyey madaxweynaha iyo saddexda maamul goboleed ay iyaguna fursad u arkeen maqnaanshaha ee labadaasi maamul goboleed oo ay soo dedejiyeen go-aanadii markaas ay islahaayeen waad isku raacsan tihiin adinku oo waxaanu ka warhaynaa in ay socdeen dadaallo lagu doonayay in labadaasi maamul goboleed looga soo qeybgeliyay shirka laakiin si kadisa war murtiyad shirka looga soo saaray ma jirto waxaas waxa weeyaan ayaga ayaa siiyey madaxweynaha yani plan check yani check eber wuxuu raba ku qoran karo ayagaa siiyey tusaalaan kaa soo qaadaya walaale yacni adduunyada meesha ka dhacda afir africa konton iyo afar dowladood weeyaan saddex dowladood ayaa ayaa ayaa waxay yihiin yani federaal federaal leh waxa weeye waa nigeria ethoobia iyo south africa maanta yani ninka macnaha governaga ka ah adamawa state ama yoba state ama borno state ama lagos state in madaxweynaha shir u qabanqaabay u yidhaha maimaanayo u yidhaha in madaxweynihii asanta qaranka ugu yeero shir ugu yeero oo u diido waa garan karta waxaa ka dhalan karaya laakiin maamul goboleedyadu awood bay leeyihiin dastuurku uu qeexayo waxaad tusaale usoo qaadatay dowlado federaal ahoo afrika ah laakiin dowlado kaleo federaal ahoo adduunka aho waxaa jira maraykanka hadda aan kaala hadlayo uu ka mid yahay in go-aano uu madaxweynuhu soo saaray uu diidi karo amaba ayba diidaan mararka qaar madaxweyneyaasha ama guddoomiyeyaasha gobolada maraykanka qaarkood marka madaxweynaha wax allaale iyo wuxuu sheego in loo hogaansamo waa qasab miyaad leedahay haddii xataa siyaasad laysaga soo horjeedo soomaaliya inay federaal qaadatay dastuurka soomaalida waxaa weye hadda dastuur ma maansanta waxaa weye waa chata ku meelgaara waaye dastuurkan wuxuu dastuur noqon karaa markii loo codeeyo oo gabadha rais kambooni joogta ilaa mada rais cashar joogta u codeyso oo mar ayuu markaa dastuur noqon karaya oo markaa soomaalida la oran karayaa soomaalida waxay isku raacday federaal hadda hadda waxa waa wax oo micnaha wax xerir jab ku imaada wax la dhudhoomay weeyaan xataa maanta yani wadamada micnaha afrika ee federaalka qaat federaalka qaat soomaaliya laguma tiriyo taa marka xaq u dhig waxa weeyaan soomaaliya markay federaal qaadanaysay waxa weeyaan yani somaliland kalmay tashan somaliland markay goysan soomaliya tada kale kalamay tashan hadda siday wadanku ku socdo hadduu saa wadanku foodada hadda imika lagu wado waxaa hadda federaal way dhaaftay hadda waxay maraysaa confederation waxaaba ka baqaa marno infiisi lasu qaataa maartay oo laakiin imaaradda imaaradda ma gudbi karto meesha xaaladda imika meesha maraysaa kaga sheekeynaya maxaa ku jaban dastuurka dastuurka hadda aad ka hadlayso qabyo ha ahaado dastuur weli aan loo codayn ha ahaado laakiin isagaa lagu heshiiyey in isaga lagu dhaqmo waxa uu qorayo in isaga la fuliyo ilaa iyo inta laga gaarayo dastuur dhammaystiran
fiiri jacfar ummadaha qaldina ummadaha qaldi raggiinaan weliba yani media ummadaha qaldina dastuurkani dastuur ma ahan waxaan waa xerrijab waaye aan dhamay ikaadi ikaad walaalan kuu dhamay waxaan rabaa xir beel beel baan rabaa in wax kaa tusee horta waxaan waa xerrijab weeyaan waxaani waxa weeye waa jacbur weli waxa weeye lama qorin loma looma codaynin lama ansixinin taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan oo adi aan soo bal aan soo qaadan xerjijabkooda aan soo qaadana xerjijabka bal ay ku dhaqmaan ka had aad kadlayso yani yani micnaha yani dastuurka kumeelgaarka aanba soo qaadana ka soo qaada in lagu wadanka lagu dhamaayo fiiri yani baarlamaanka mooshin baa la keenay baarlamaanka wuxuu u codeeyey hal qof iyo hal hal qof yani hal cod in wadanka laga hirgeliyo madaxweynihii waa saxiixay fiir waxbaan kuu sheegayaa markuu madaxweynaha saxiixa waa sharci waay waa law is a law itself waa sharci waad og tahay aqalka sare iyo aqalka hooseba labadaba waxaa ku jiro dadkii laga soo doortay gobolada imanka aad sheegaysa ama jubbaland ha ka imaadaana ama puntland ha ka imaadaana ama galmudug ha ka imaadaana ama south west ha ka imaadaana ama hirshabel ha ka imaadaana waxay masalayaan waxa weeye dadkaas micna baarbaarmaan ku jiro waxay masalayaan dadkii micna gobolada ka imaadaana masalayaan marka waxaan waxa laga hadlaa waa sharci dastuuri waay marka sharciga naftirkooda ay kuwa ku tuminayaan ama gobolada naftirkooda sharciga ay ku tuminayaan sharcigii hadda sheegayso gobolgaarka xerjijabka hadda aad sheegaysay wala waa lagu shaleedadaysa daaqada ka tureenba maan dheydka ama waktiga dowladdu ay haysatay ee la doortay ee loogu talagalay in ay doorashadaasi ku gaarsiiso waddanka afar sano bay ahayd afartii sano haddii ay awoodi weysay ma waxaa gudboon in ay wakti ku darsato mise sidii kuwii iyada ka horreeyeyba ay sameeyeen in loo soo celiyo oo doorashadii markaas suurtagala oo waktigaas lagu qaban karo la qabto kadibna halkaa laga sii wado geediga laba shayba way bannaan tahay in go-aan uu gaaro baarlamaanka waddanka uu gaaro oo baarlamaanka waddanka uu yidhaahdo doorasho codii qofa ama doorasho dadban muddada ay qabsatay gabadha ha looga daro baarlamaankana ha looga daro xukuumaddana ha looga daro oo markaas si fiican halasu diyaariya xilligii sheekh shariif iyo xilligii maarata yani xasan sheekh maxamed labadaba midna sideed biloodoo ku darsaday midna lix biloodoo ku darsaday in wakti mucayan oo laisla afgarta lagu daro wax dhibaato ma arka taa mid weeyaan midda labaad waxa weeye walaal inaan kuu sheego waxay tahay walaal waxa weeyaan saamaladiis haysta waddanka soomaaliya ay ka go-an tahay nooca doorasho ay gelayaan hadday ku hesho fiir kasoo bilow carta kasoo bilaaw oo laba kun ah ilaa iyo xilligii la doortay ninka la yidhahdo farmaajo oo laba kun iyo toddoba iyo toban ah waxaa lagu soo jiray doorasho dadban lagu soo jiray goormaa laga baxaa marka goormaa doorasho doorasho dadban laga baxaya ii sheeg doorta laga baxayakiin laakiin mucaaradku waxay ku doodayaan waxay ku doodayaan mucaaradku waxay laakiin hadda midda al rabo waxaa weeye lase waxa loo yaqaana hybrid system of governance hybrid system hybrid system marka waxaa weeyaan masalan in la abuuro yani constituency meela micnaha yani gooba codka goobaha codka laga bixinayo in in la abuuro oo micnaha kuraasta baarlamaanka meesha laga ay kasoo gelayaan masalan haddii aadan yabaal afar kursi la siiyo halkii kursi waxaa looga talagelay marka in la diiwaangeliyo ilaa kun qof masalan ama saddex boqol iyo kow qofba kasoo qaad marka dadkaas marka ay leen galaan oo marka doortaan qofka iga ay doonayaan waxay ka fiican tahay waxay ka wanaagsan tahay yani waxa weeyaan nidaamkii lagu soo dhaway labaatanka sana ee oday soomaaliya intuu fadhiista lacag la siiyo oo markaa qof micnaan ehel u ahayn baarlamaanka u galo oo markaa hadhowna marka ummadda soomaaliyeed meel ay la laakiin dowladdii tan ka horreysayba konton qof baa soo dooratay ee oday sooma dooran daasaan ku leeyahay konton qof oo dooranaya inta badan oo odayaasha dhaqanka ay u badnaayeen laakiin haddii hadda dii la diiwaangeliyo codbayaasha la diiwaangeliyo oo micnaha waxa weeyaan oo micnaha waxa weeyaan tirada la badiyo waxaa yaraanaya musuqmaasuqa yaraanaya waxaa yaraanaya inay ku tartamaan yani axsaabta xisbiyada inay ku tartamaan kuraastaas baarlamaanka ku tartamaan oo marka qof saxa oo wanaagsan baarlamaanka uu soo galo waaya doctor dhegeystayaasha baan fursad siinaynaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan fursad siinayaa magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso profesor cabdiwahaab cabdisamed oo nairobi ku sugan barnaamijka wicitaanka dhegeystahana marti kuwa asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa jaamac faarax oo jooga degmada caabuda gobolka galgaduud sidaan ognahay dastuurka kumeelgaarka labada kun iyo labayo tobankii la ansixiyey kuma jirto in madaxweynuhu muddo cayiman uu ku-soo magacaabo ra-iisul wasaaraha laakiin waxay ahayd dhaqan siyaasadeed muddooyinka dambe soo jiray haddii madaxweynuhu ka bayray ma waxay noqonaysaa dastuur jebin tan kale oon ka hadlaya waxaa weeyaan saddexdii maamul goboleed iyo madaxweynaha ayaa saxeexay heshiiskii dhuusamareer labana waa ay diiday labadii hadeer muqdisho ayay ku madlan yihiin saddexdii kalena warqad ayay kasoo saareen ma la odhan karaa isxulafaysi dhinaca kale ah ayaa bilowday haddana
walaal waxa weeyaan madaxweynaha markuu xukuumaddu kala diray oo micnaha ra-isul wasaarihii uu micnaha uu yacni la riday oo baarlamaanka uu riday waxay ahayd muddo saddex casho gudahood inuu ku soo magacaabo yani ra-isul wasaare cusub oo markaa baarlamaanka uu horgeeyo isla mar ahaantana waxa weeyaan baarlamaankii ay ansixiyaan ama ay diidaan hadda xilligii micnaha yacni dowladdii hore ay duntay waxay ahayd shan iyo labaatankii bishii julaay soddon shunac saa kasoo wareegatay laakiin maxaa keenay inuu la daahaa su-aasha taas taasaa isweydiin mudan laba arrimood ayaa loo aanan karayaa mid waxa weeyaan ninkan wuxuu doonayaa shirkan hadda yani maamul goboleedyada ay ku baaqeen oo micnaha labadaas yani usumarab ka dhacaayay wuxuu doonaya inuu keligii tago ayadoo marka prime minister uusan la soconin maxaa yeele wuxuu rabay in micnaha heshiis laga gaaro nooca doorasho dalka uu gelayo in heshiis laga gaaro markaas kabacdi uu marka magacaabo prime minister uu magacaabo hadda wuxuu sugayaa inay yimaadaan deni ninka lahada agmadoobe si marka ayagana inbutkoodii ama yani juhdigoodii ugu daraan wadahadalkii micnaha dhusmarab saddex ka dhacay marka taa marka ogaado oo doonaya marka in markaa yani markii yani laisku afgarto nooca doorasho dalka uu gelayo laisku afgarta in markaa uu magacaabo ra-isul wasaarihii micnaha shaqadan fulin lahaa taasuu madaxweynaha horta ugu talagalay maxaa diidaya ra-iisul wasaaraha magacaaban in intaas laga wada hadlo waxaa dhici karta ra-isulwasaare waa qof bini aadam ah waxaa dhici karta marka in madaxweynaha wuxuu ka baqayaa ilaa ra-isulwasaare aaladiisa fikirkiisu wataa micnaha wuxuu ka baqaya khilaafka inuu soo weynaado ayuu ka baqaya marka wuxuu doonaya marka in inuu isaga u madax banaanaado go-aanadiisa u madax banaanaado ha madax u madax banaanaado oo marka uu la heshiiyo nimankan micnaha maaragtay maamul goboleedyada marka nooca wadanka doorasho galaya marka iyada yani markuu ogaado kabacdi uu magacaabo marka wuxuu doonayaa markii lagu heshiiyo nooca doorasho dalka uu gelayo inuu magacaabuu doonayaa waaya dhegaystaha kale baan fursad siinayaa soo dhowow magacaaga ku bilow iyo su-aashaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan salaamay voice of america waan staa cismaan tiito oo jooga caabudwaaq waxaan rabaa martida inaan weydiiyo laba su-aalood oo kale ah haddii doorashooyinka ay meelmariyeen saddex maamul goboleed iyo dowladda federaalka jubbaland iyo puntland ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa doorashadaas waa meelmari ka dhaca waana dhici doontaa labada maamulna sidaa laga yeeli doonaa su-aasheeda kale waxa weeyaan haddii soddon iyo shan maamulood aan lasoo magacaabin ra-iisul wasaarihii dastuurka muu ogol yahay intaan ra-iisul wasaaraha inaan lasoo magacaabin hadduusan u ogolayna imise ayuu lala magacaabin kara ra-iisul wasaaraha oo la maqnaan karaa feri walaal feri meeshan gogol baa la dhigay gogol soomaaliyeed baa la dhigay waa loo yeeray puntland iyo jubbaland inay kasoo qayb galaan intii kale way yimaadeen haddii marka yacni gogashii looga yeeray ayaga ay diideen oy ka maqnaadeen dalka ayagoo maxayirnaanaya intii micnaha waxaa weye heshiisay oo micnaha go-aanka soo go-aanka soo saaray ayaa waxaayaa loo bahan dalka inuu ku dhaqmi loo baahan yahay maxaa yeelay madaxweynihii qaranka ayaa meesha tegey dhuusmare buu tegey wuxuu sugaya niman governas ah governas uu sugaya muddo afar maalmood ah uu leeyahy kawarkaariya imaa dalka masiirkiisaan ka hadalnay waxa laga hadlaa waa dalka masiirkiisi waaye waxa laga hadlaa shakhsiyaad ma ahan waxa laga hadlaayo shakhsiyaad baan dalka masiirkiisa weeyaan marka dalka masiirkiisan waxaa weeyaan qof kasta oo soomaaliya oo siyaasi waajib baa ka saaran in micnaha halkaa uu tago oo marka haddii xataa fikirtaa ka duwan uu qabo oo khilaafsan midda madaxweynaha inuu halkaa ka sheego oo yidhaahdo madaxweyne meeshaan taladu kaama jirto dhinacaanay taladu kaa jirtaa oo marka hadduu diido ay qabtaan marka press conference inaan caalamka u sheegaan in madaxweynaha uusan dhegaysanaynin marka caalamka u garaabi lahaa laakiin hadda maxaa looga garaaba ii sheeg waxa laata looga garaabi lahaa qofka muxuu yahay hadda looma garaabi karayo maxaa yeele isaga ayaa diiday inuu ka soo qayb galo meesha dal dalka loogu talin lahaa isaga ayaa diiday inuu ka soo qayb galo yacni waxaa weeyaan taladii dalka dalka taladii dalka asaa diiday waaya dhegaystaha xiga baan siinayaa soo dhowow magacaaga ku bilow su-aashaada hore u gal martidu waa doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha africa oo nairobi ku sugan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdulaahi macali maxamed oo jooga magaalada muqdisho haddii aan weydiiyo rofesorka maxaa ku jaban haddii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee hadda ah siyahayaha ra-iisul wasaaraha uu dhammeeyo inta dowladda u hartay oo aada u yar oo aan dhammayn lix bilood maxaa ku jaban haddii ku dhammeeyo booska oo hadda joogo oo kusimaha uu ku yahay maxaa diidaya maxay keenaysaa hadda ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabo muxuu soo kordhi karaa oo aanan ahayn wakhtiga inuu kusii lumo runaanta horta waxaa weeyaan hadda ninka deputy prime minister hadda oo hadda kumeel gaarka u hayo jogada ra-iisul wasaaraha haddii waa la magacaaba la yirahdo waxaa weeyaan markii madaxweyne magacaabo inuu in baarlamaanka la geeyo weeyaan baarlamaanka marka ay ansixiyaan maxaa yeele hadda dowladdan waa dowlad kumaalgaara weeyaan dowlad micnaha oo micnaha rigle ma aha dowladda markay kumaalgaarka tahayna waxyaaba badan ma saxiixi karto waxyaaba badan baysan saxiixi karin laakiin dowladda markay rigle rigle tahay oo micnaha waxaa dowladda ay baarlamaanka ansixiso waa dowlad micnaha waxaa weeye heshiisyo caalami saxiixi karta waa dowlad waxa weeyaan waajibaad fara badan gudan karta waay laakiin dowladdan waa dowlad la kala diray weeye xafiiska waxay u joogaan oo keliya si kumaalgaar ay u joogaan wuxuu kusoo biishubanaya warku in sihayaha haddii uu madaxweynuhu doonayo in uu isaga sii wado magacaabis uu sameeyo baarlamanka la geeyo ha baarlamanka la geeyo ha waa in baarlamaanka la geeyaa oo marka baarlamaanku ansixiya haddii marka baarlamaanka uu diido waxaa weeye dowladdu way dhacaysaa waaya dhegaystaha xiga baan gelaya soo dhowow magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso brofesor cabdiwahaab salaamu calaykum aad baad u mahadsantahay waxaanay faadime ibraahim ismaaciil oo hargeysa idinkala hadlaysaa muranka siyaasiga soomaaliya gudaheeda ka taagan anuu balaayaba uma arko kol haddii aan dalka dibaddiisa waxba loogu soo dhisayn aan iyagana lagu heshiisiinaynin waa muran doorasho waa la isla galgashaayo xumad gaaray leedahay dalka gudihiisa waa iskaga heshiin doonaan hase noqotay ra-iisul wasaaraha meesha ka maqan waxaa loo baahan yahay nin u soo bareedha xilligaa adag ee muddada kooban ee ka hadhay xilliga madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose nin ku galgasha oo ku faana ha dhowtoolaana xilligii aadkaa soomaaliya ka saaro ra-iisul wasaarenimada u soo bareedha waa loo taagan yahay hase noqote waxaa mushkilada inaan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xidhiir toosa lahayn inaan madaxweynaha iyo aqalka sare xidhiir toosa lahayn oo khudbadahoodii iyo hadalladoodii baynu ka dheehan karnaa hase noqote waxaan ku weydiinayaa brofeseerow anigu su-aashaydu waxay ku dulmeeraysaa tan iyo soddon sannadood gudahood dee soomaaliya intay burburtay dalal kale oo afrikaana ayaa burburay haba kala dandambeeyaane lama kala googoyn maamul goboleeda lagama dhigin oo kuwee ka mid a saiir cotifoir liberia burundi ruwanda dhammaan waa wada xalay dhalay soomaaliya mushkiladan maxaa qoorta loogu geliya federaalkaanay garanayna mid walba la yidhi madaxweynaa tahay salaamu calaykum aye brofesore otor runta waxaa gabadha walaashay su-aal fiican bay weydiisay lakin waxaan rabaa inaa mid u sheega waxaa jira saddex dalo afrikaan ah oo runtii inay nabad ka dhacda ay adag tahay waxaana keenay yani waxa weeyaan hantida taalla ama risooska yaalla ayaa naclad ku noqday waxaa waddanka loo yaqaana d r c ama zeyr la oran jiray waddanka la yidhaha suudaan iyo soomaaliya intaba waxaa weeya khayraad baa yaalla khayraadkiia marka waxaa weye laisku dagaalayaa oo waddamadii yurubka ahaa iyo waddamadii carabteed kulli isku dagaalaya waad arkaysaa maanta soomaaliya inta dalo ku hardamaya waxaasoo idin waxa weye waxa weye waa khayraadka waddanka soomaaliya yaalla iyo waddanka ole ceebta dunida ugu dheer leh marka waddanka loo yaqaana d r c lamid waayo waddanka la yidhaahdo yani congo ama d r c waa lamid khayraad fara badan baa yaalla waxa weeye intaasoo maleeshiya la abuuray intaasoo micnaha waxa qabaayil baa la hubaynayaa si dalkan uusan u yeelan dowlad xoog badan oo dalka midaysa oo ummadda isu keynta suudaan lamid waa iyadana waxaad arkaysaa koonfurta hadda la gooyey haddana manu darfuur baa tegi doonta marka nidaamkan ay wadaan waxa weeye ilaa khayraadka lagu hardamayo dalkan laga heshiiyo dalkan ma degayo kasoo bilaabo hobyo ilaa iyo ku keen micnaha yani waxa weeye xuduudka kenya badda keliya konton iyo laba boloog ayaa ku jirto oo batrool ah halkii boloog wuxuu soo saari karaa ilaa iyo hal milyan oo baral oo barmil maalintii oo micnada ay tahay ilaa laba labaatan iyo afar milyan oo doolar sanadkii ay soo saari kartaa marka waxa weeye waxaasoo khayraad baa la arkaya ummadina waa yar tahay midtaa weeyaan midda labaad dadka soomaaliyeed ayaa runtii waxaa waaye waxa waa la daraaseeyey waxaa la ogaaday meesha ay ka nuguliin inay tahay qabiil inay tahay marka jifa jifa loo kala gooyey waxaa la abuuray marka waxaa loo yaqaana calan state calan state waxaa waaye waa jifa soomaalida hal qabiil weeyaan ama ha ku noolada macnaha hargeysa ama ha ku noolada xamar ama ha ku noolada wajeer qofka soomaaliga waxa weeya waa soomaali weeyaan marka waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxa waxa weeye waxa waa isku sooyaal weeyaan shisheeyaa meesha taala marka taa waxaa waxaa taala faragelin shisheeye adi ma aragtay dad dad yar oo shan iyo toban milyan gaaraya oo micnaha waxa weeyaan toddoba madaxweyne leh toddoba baarlamaan leh toddoba dastuur leh war waddanka laa china waddanka laa china hal milyan iyo lix boqo point five bilyan waayo micnaha shantii qof oo dunida isku dunida timaada hal qof ayaa chinese hal baarlamaan bay leeyihiin hal madaxweyne ay leeyihiin hal prime minister ay leeyihiin ummadan marka fiiri si loo kala qobil fiiri waa dad yaro fifteen milyan gaaraya shan iyo toban milyan gaarayaan toddoba madaxweyne ay leeyihiin toddoba dastuur bay leeyihiin toddoba baarlamaan ay leeyihiin dadka qaar baa ku dooda haddii federaalka laftirkiisa siduu yahay ee loo qaato oo siduu yahay loo fuliyo inaanay waxba ku jabnayn waddanka maraykanka wuxuu ka mid yahay wadamada federaalka waana wadanka koobaad dunida badar fiiri federaal marka lagu leeyahay bisad waxaa weeyaan dadka marka federaal qaadanayaan waxaa weye dadka waa inay kala diin yihiin waa inay kala dhaqan yihiin waa inay kala af yihiin waa inay kala jinsiyad yihiin waa inay macnaa waxaa weye kala madhab yihiin waa inay macnaa kala ideology yihiin war dadkani maxay ku kala duwan yihiin ii sheeg war ninka garowa ku nool siyaasad bay ku kala duwan yihiin
adar ii kaali ninka garowa ku nool iyo ninka ku nool hargeysa iyo ninka muqdisho ku nool maxay ku kala duwan yihiin waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan marka luqada la xafida maxay federaalka ku xafida maxay tahay war war waraal fiiri soomaalidu dhaqan kumay kala tegin way isguursanayaan way isdhexgelayaan soomaalidu ganacsi kumay kala tegin way wada ganacsanayaan way isdhexgelayaan dalkii imaaraadka dalka imaaraadka carabta ee tusaalaha usoo qaadatay waa isku diin waa isku dhaqan waa isku af haddana waa waa kala imaarado oo imaarad walba maamulkeeda ay gooni u leedahay taariikhda jacfar oo taariikh dhan baa kaa maqan taariikhda imaaraadka dhan baaba kaa maqanaaday taas soo heleeda soo dadkaa micnaha waxaa weye todoba imaaraad leeda hor taariikhda daraasay say ku yimaad ayaga say todoba imaaraad ku noqdeen say todoba imaaraad ku noqdeen horta taariikhda daraasay intaada hadda kahor laakiin taariikhda Waxa weeyaan, taariikhda ka sokay dega- waxaa dega- kuu aan ku dhawayn- sheegayaa aan ku inay dhawayn.
yihiin dad Adeer, aan isku ku dhawayn, dhaqana kaadi isku macaano.
diina isku isku afa adeer ma- adeer macaniikaada ku dhameeyeen qofka lama dhex gale Hay.
fiiri masala ka soo qaad swiss ka soo qaad swiss waxa weeyaan confederation markay samaynayeen meeshan waxaa waxaa waxaa fadhiya faransiis waxaa fadhiya germany waxaa jooga maarata italia joogto bal dadka qof walba wuxuu leeyahay wuxuu rabaa dhaqankiisa inuu xafiduu rabaa diintiisa inuu xafiduu rabaa afkiisa inuu xafiduu rabaa war adiga afkaad xafidaysa muxuu yahay diinkaad xafidaysa muxuu yahay dhaqankaad xafidaysa muxuu yahay dadka waa isku wada dhaqane waa isku dhaqan waa isku af waa isku diin Tan Waxa Imaaraadka maanta maxay gooni kaga duwan xafidaysa tahay?
maxay tahay aan dhabay waxay ka duwan tahay. taariikhda imaaraadka haddii maanta waan galaya barnaamijka waa yaryahay maya taariikhda kama hadlayna laakiin ma yihiin isku dhaqan ma yihiin isku af ma yihiin isku diin qaar qaarkood imaaraadka waa dadka dad qa- afka markii dhinac laga dhigo qaarkood xataa dad islaam aha dad xataa islaam aha Laakiin Waa islaam dad ay u isu badan keena yihiin.
waay. dhegeyso dhegeyso is- fiiri islaamka iyo way kala duwan yihiin waxa loo yaqaana yani shuntay waxa la xafidaa is- diin keliya ma aha waxa la xafidaa waa dhaqan waxa la xafidaa waa midab waxa la xafidaa waxa wey war fiiri nidaamka federaalka Wait.
marka la qaadanayo ummadan waxbay rabtaa inay xafidato waxbay rabtaa inay xafidato oy oy lahaata rabtaa Waa mahadsantahay, war adi Doctor.
dadkan waa isku La- dhaqan labadii dhegeysi waa ugu isku af waa dambeysay- isku diine labada- maxaa la kala xafidaa ii sheeg labada waxa la dhegeysi- waxa la kala xafidaa ii sheeg waaya labada dhegeysta ugu dambeysa baan eh, fursad siinayaa eh, dhegeystaha hore halkaad joogto ku bilow iyo magacaaga su-aashaadana u gudub asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baada v o a aadan idiin salaamayaa magacaygu waa mukhtaar joojol waxaan jooga magaalada captone ee dalka south africa Een, professor cabdiwahaab shacbi samd waxaan weydiinayaa een, maadaama shan iyo soddon maalmood madaxweyne farmaajo uu soo magacaabi la ayaa ra-iisul wasaare Een, ma laga yaabaa inta doorashada ka harsan in uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare oo xukuumadda hadda joogto ama ku-sameyaasha hadda ah in uu waqtiga ula dhammaysto hadhowna doorashada markay timaad ololihiisa uu ka dhigto hal xukuumad ayaa waqti kala dhammaystay sharcigana ma u banaynayaa inuu halkan xukuumad uu waqtiga ula dhammaysto ana mahadsantihiin W- waxaan filayaa inaad su-aashaas hore uga soo jawaabtay eh, doctore habla waa ka jawaab waxa Waayahay.
weeyaan ma raad ku celiya Mhm.
marwad marwadan wasaaradda waan ugu jawaabay waxay ba- waxa weeyaan haddii waa- wuxuu ku qasban yahay inuu magacaabo prime minister haddii ninka imanka talada sii hayo uu magacaabayana waa inuu baarlamaanka geeyaa Mhm.
baarlamaanka ayaa saxiiya isagoo sii hayaa lama dhamaysan karo xilka lama dhamaysan karaya sharciyan lama dhamaysan karayaba waayahay eh, dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa Eh, soo dhowow magacaagii halkaad joogto ku bilow ee su-aashaadana u gudub السلام عليكم بهذا في او اي وعبدالرحمن محمد ورثمي مرعنا وجوغا عاصمة الصومالية مقدشو مركا ugu horeysa waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka marka xigta waxaan salaamayaa martiga barnaamijka Ee, waxaan weydiinayaa ee, cabdisamed laba su-aalood oo ko kooban kuwaasoo kale ah saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa ee, dib u dhaca ee, soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu ku yeelan karo een, doorashooyinka dalka Ee, su-aasha labaad waxay tahay ee, waqtiga kala guurka ee dalka sideebaa looga bixi karaa waa mahadsantihiin v o a Een, horta een, een, taa intaan ka jawaabayn arrintii micnaha waxaan rabay in- inaan ka jawaabo imaaraadka Mhm.
ima wadanka la imaaraadka waxaad arkaysaa walaal horta dadka ma fah- ma fahamsane lixda dadkaas waxa ku- shiico badanaa ku nool wadankaas waana sababta keentay micnaha inay inay micnaha imaarada noqdaan imaaradan waa imaarad shiico badan tahay imaaradan waa imaarad sunni sunniyiin ay badan tahay soomaalida shiico iyo sunni midna ma laha waa dad waa dad waa dad waa sunniyiina weeyaan oo wada shaaficiina taa halkaan ugu baxaya dowladda micnaha waxa weeye haddii ra-iisul wasaare soo magacaabi waayo micnaheedu waxa weeye dowladda micnaha waxa weeyaan dowladdan imanka jirta waa dowlad kumeel gaar ah heshiisyo badan oo caalami ma ma geli karto waxa weeyaan dowladdana waxay heshiis caalami geli kartaa ama yacni ay runtii yacni ay wax saxiixi kartaa markay dowladdu ay rigli tahay baarlamaanka uu soo macnu ansixiyey dowladda macnaha markay baarlamaanka prime minister ansixiya ay waxay noqonaysaa dowlad riglay noqonaysaa oo markaa saxiixeeda uu soconayo tan laakiin saxiixeeda ma soconaya marka farqiga u dhex taa weeyaan saameyn noocee bay ku yeelan kartaa marka eh, eh, doorashada ee la sugayo hawlihii micnaha do- hawlihii dowladda ayaa paralyze noqonaya Mhm.
hawlihii dowladda ay fulin lahayd ayaa xayirmaya marka waxa weeyaan do- madaxweynaha wuxuu ku qasban yahay inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare karti u leh inuu dowladda micnaha soo dowlad soo dhisa oo markaa dowladdii marka waxa- hawlihii hor yaalay wadanka hor yaala ama ajandihii dowladda ay leedahay markaa fulisa haddii marka taa la waayo oo radda islam ku socoto micnaheedu waxa weeyaan dowladdani waa dowlad fadhiida oo wax badan micnaha waxa weeye aan hirgelin karaynin isla mar ahaantaan waxa weeye dowladdani macnaha waa dowladdii hore oo dhacday weeyaan oo si kumeel gaar ah xafiisyada u fadhiya Way.
marka waxa weeye qofkan markii xafiiska u fadhiyo si kumeel gaar ah xataa niid ahaan ama marar ahaan ma shaqayn karo wuxuu shaqayn karaya qofka marka micnaha waxa weeyaan dowladda la la aqoonsado oo dowladda baarlamaanka ay dowladda baarlamaanka awood buux la siiye ay dowladda shaqaynaysaa aad baad u mahadsan tahay doctor cabdiwahaab cabdisamed walaal waa mahadsan tahay
intaas waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa doctor cabdiwahaab cabdisamed oo bara jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda afrika su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo